bsmi اllahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala اllah wslama calaa nabiyina mxamadi wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacd qaala alimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa muxamed bnu cubaydin qaala xadaanaa muxamed bnu hawr can macmarin qaala وأخbaranii الزhriyu can caamir bni sacd bni abi waqaasin can abiihi qaal acطى النabiyu slى الlah عalayh وalih waslm rijaalا nebiga rag ayuu wax siiyey walam yucطi rajula nin ma siinin oo minhum dadkii ka mida shay-an waxba ma siinin faqaala sacdun sacad waxa uu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow acdayta fulaanan hebel baa siisay iyo wa fulaanan hebel walam tucطi maadan siinin fulaanan hebel shay-an waxba wa huwa mu'minun wa huwa qofkaasuna fulaankaasuna mu'minun uu yahay faqaala الnabiyu salى اllahu عalayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi ow muslimun ow muslimun ama waa bal-e ow marka macna alidraaq ayay wadataa ow bal-e muslimun muslim wey muslim weeyaan huwa isaga siday u dabdisan tahayna marka owdu waawdu waa reeban tahay macaani badan bayna ku timaadaa owda halkan macnaha idraabkaa marka xoog badan oo bal inay la macno tahay oo mu'min inuu yahay iska daayo waa muslim saas dheh in la leeyahay oo riwaayaadka qaaraa marka macnahaas laga fahmayo riwaaya waxay leedahay laa taquulanna mu'minun mu'min ha dhihin walaakin qul muslimun dheh taasaa marka waxay tuseen marka macna alidraab ee tanwiic inaysan iska ahayn ow muslimun ow bal ee huwa huwa isagu muslimun weeyaan xataa acaadahaa intuu ku celiyey sacdun sacad alaaan saddex jeer wاlnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebiguna yaquulu ou dhahayo ow muslimun huu uma qaala الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi markaa kadib inii ucdii rijaalan aniga rag ayaan siinayaa waadacu waan ka tegayaa man qof huwa isaguba axabu ilaya la ii jacayl badan yahay minhum dadkaan waxsiiye la iiga jacayl badan yahay laa ucdiihi siin maayo kaasi shay-an waxba ayb makhaafata an yukabbuu fi nnaari calaa wujuuhihim ayb kuwaan marka aan wax siinayo waxaan waxu siinayaa buu leeyahay makhaafata an yukabbuu in lagu kufiyo cabsi aan ka cabsanayo darteed fi naari naar in lagu tuuro calaa wujuuhihim wejiweji in loogu tuuro oo yacnii kan aan ka tegaayo iimaankiisaan u tala saaranayaa oo aan aan ku daynayaa midkan laakiin aan wax siinayo waxaan ka baqayaa waa qof qalbigiisii lasoo dumaayo inuu diintiiba ka tago oo naar uu sidaa ku gala marka ee sida aan wax u bixiyo dadka uma kala jeclay macnuhu sidaa ha u qaadanin mid aanan waxba siinayninoo waxba aanan u taagaynin baan ka jecelahay midka aan wax u taagayo wax siinayo keliya un ilaalin aan ilaalinaya iyaga naar inay galaan waayo saasuu leeyahy nebigu sala allahu calayh ali wasalam xadiidkan wuxuu ku dhex jiraa baabu daliili calaa siyaadati aliimaani wa nuqsaanihi guud ahaanna iimaankuu ka warramaa qofkii marka la yidhi ow muslimun mu'min hadhihina muslim dheh waa qof iimaankiisu nuqsaan ku jirto ayb asalkii waa haystaa laakiin nuqsaan baa ku jirto meesha marka abu daawuud uu ka deliishanaya meeshaas ah magacan iimaanka ama mu'minnimadu waa magac ammaan iyo madxi watow waxaana la dhihi karaa qofka mu'minku marka laba ictibaar buu leeyahay marka mu'min qof la dhahaayo ictibaar waxaa dhici karta in laga wado waa mu'min xagga axkaamta oo gaal ma aha markaa mu'min iyo muslim isku macnay iska noqonaya ictibaar kalena mu'min marka la leeyahay waxaa laga wadaa ninkani waa nin acmaashii iyo ictiqaadkii iyo aqwaashii laga rabay kulligood la wada yimid marka middaas dambe yaa ku dhaco marka yaa saas ahaan kara waa miduu imaam imaam axmed uu yidhi annagu waxaan leenahay ana mu'minun in shaa allah mashiicadaas waxaan ugu daraynaa buu yidhi isaga uu tilmaamay kelmaddii waa la nimid qalbigii acmaashiisiina waa la nimid laakiin acmaashii dhammaanteed ma dhammaystirin yidhi mana dhammaystiri karno sidaa darteedaan marka in sha allahu aan u leenahay ama mumin maa tahay ana mu'minun arjuu waan rajaynayaa inaan mu'min ahay rajada iyo in sha allah waxaa loo gelinayo waxay tahay kasoo bixiddeeda dhib badan oo muumin shuruuddiis in laga soo baxaa ma fududa walidaalika ilaahay subxaanahu watacaala suuratu alanfaal bilowgeeda wuxuu yidhi inama almu'minuuna aladiina idaa dukira allahu wajilat quluubuhum waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaanan wacalaa rabbihim yatawakkaluun aladiina yuqiimuuna asalaata wmima rasaqnaahum yunfiquun ulaa'ika hum اlmu'minuuna xaqan buu ilaahay intaas marka dad aan ahaynoo haddana muslimiin aha la helaan qur-aankii markii la akhrinayo qalbigooda uusa cabsanaynin haddana gaalo aan ahayn yaa jiri karaan marka mu'min muslim waa ka derajo sarreeya mu'min baa derajo sarreeya ayb sidaa darteedu marka wuxuu leeyahay mu'min hadhihina muslim dheh iimaanka iyo islaamkuna sidoodu waxay leeyihiin labo yacni ictibaar oo waxaa la yidhaahdaa sida loo badan yahay waa laba kelmadood ida اجtamacaa iftaraqaa waida iftaraqaa ijtamacaa haddii labadooda hal meel lagu wada sheego waa kala tegayaan macnaha waa ku kala tegayaan sida xadiidka jibriil oo kale islaamkii wuxuu noqday acmaasha daahirka iimaankiina muxuu noqday acmaasha baaطinka xadiid jibriil xadiidkii kale isagana yani mararka qaarkoodna waxaa arkaysaa haddii la kala qaado oo iimaankiina meel la dhigo islaamkiina meel kale uu yaallo inay isa soo gelayaan oo iimaanka macnihii islaamkaa soo gelaya islaamkiina macnihii iimaankaa soo gelaya xadiidkii hadday aan soo marayno wafdi cabdilqays atadruuna maaliimaanu billaah ma taqaanaan aliimaanu billaah waxa uu yahay allah warasuulu aclam bay dhaheen maxaa loogu fasiray arkaanulislaamkiaa lagu fasiray an tashhad an laa ilaha illa ana muxamadan rasuulu llah watuqiima salaatu salaadoo la oogo sakadoo la bixiyo waxa soonkoo la soomaa lagu fasiray maxaa yeelay meeshaan marka iimaan le la sheegay islaamkii kuma sheegana macnihii islaamka marka iimaanku ku jiraa ayb ida ijtamaca iftaraqa waida iftaraqa ijtamacaa sidaasaa la yidhaahdaa marka walidaalika marka way dhici kartaa qofku inuu muslim noqdo muumin ounan ahayn ictibaarka mu'minnimada iimaanka kaamilkaa marka la fiiriyo ama xaqiiqada ayb laakiin ma dhici karto inuu mu'min yahay muslim uusan noqonin maxaa yeeley muslimka iyo mu'minka islaamnimadaa caamsan iimaankaa khaas sii noqonaya markayb axaadiid kalena marka wuu ku keeni doonaa macnahaas tusaayo sidaasaana loo badan yahay inkastoo imaamu albukhaari iyo baqawi iyo alimaam moxamed ibnu nasr almarwasi iyo iyagu ay leeyihiin aliimaan waalislaamu sawaa mumin iyo muslimna waa isku mid ay leeyihiin haddana sida loo badan yahay waa inay kala bedelan yihiin macnahaas aan sheegnay iyay ku kala bedelan yihiin qaala xadaثna mxamed bnu cubayd qaala xadaثna bnu hawr can macmarin waqaala الzuhriyu zuhri waxa uu yidhi qul lam tu'minuu walaakin quluu aslamna qaalat ilacraabu aamana reebaadihi waxay dhaheen waa rumaynay iimaanana laga helay qul lam tu'minuu waxaad tidhaahdaa ma aydnan rumaynin iimaan laydinkama helin xaqiiqadiis xoog badan walaakiin quuluu aslamnaa waan hogaansannay oo muslimiinaan noqonnay dhaha walammaa yadkhulu iliimaanu fii quluubikum weli iimaanka qalbigiinna ma gelin laakiin wuu geli doonaa aayaddan marka laba tafsiiray culummada salafka ay ku kala fasiraan iimaanka iyo islaamka dadka isku midka ka dhigo bukhaari iyo marwasi iyo baqawi iyo iyagu waxay leeyihiin qul lam tu'minuu waxaa laga wadaa maba aydnan islaamin macnaheeda walaakiin quuluu aslamnaa laakiin waxaa iska tidhaahdaan seeftii aan ka cabsannay oo innaga waa isdhiibnay iyagu marka saasay ku fasirayaan marka waxay leeyihin iimaan iyo islaamna waa isku mid haddii iimaan la anfiyo islaamna waa la anfiyey haddii islaam la anfiyana iimaan waa la anfiyey marka lam tu'minuu markii la yidhi iimaan ma lihidiin muslim ma tihiinaa laga wadaa laakiin seefti baa ka cabsateen ayb walamaa yadkhulu iliimaanu fii quluubikum welina islaamnimo ma soo gelin laakiin macnahaas looma badna culammada tafsiirka iyo culammada xadiidka iyo waxay u badan yihiin iimaanka islaamka kala bedelan reebaadiyaha islaam waa loo sugay nimankan laakiin waxaan loo sugin iimaan iimaankii baan loo suginoo xaqiiqada ahay oo kaamilka ahaa laakiin islaamnimadii waa loo qirayo waa loo sugay waxaana ku tusaya siyaaqa aayadaha oo inama almu'minuuna aladiina aamanuu biاllaahi warasuulihi uma lam yartaabuu wajaahaduu biamwaalihim waanfusihim iyaa la sheegay yacnii kuwaa idinka ma tihiin waayo laakiin asalkii iimaanka qalbigiinna waa ku jiraa iimaankii xaqiiqada ahaa laakiin laysku ammaanayo weli ma gaarin waay calaa daalika marka reer baadiyaha aayaddu ay sheegtay waa islaameen islaamkooduna waa saxiix laakiin darajatuliimaan weli ma gaarin ilaa iimaan iyo islaam islaamaa caamsanan dhahnay ayb وqاaل الزهرiي qل lm تؤmiنوu وlaakin qulوu أسلمna qاala waxa uu yidhi nuraa waxaana la malo gelin jiray oon malaynayni أن الإسلاama iسlاamku alkelimaةu inuu yahay kelmadda towxiidku yani shahaadateynkii oo la qiro wاliimaana iimaankuna alcamalu inuu yahay iimaankuna inuu acmaashii la dhammaystiro inuu yahay waa tafsiirka dambe ayaa marka macnahan uu ku socdaa قال xدثنا أحمد بن حنبل قال xdثna cبدالرزاq xdثna إبراهيم بن بشhاaر قال xdثna سفyان المعنى قال xdثna معمر عن الزهري عن cاamر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه لي وسلم نبga qasma byn المسلimiiن مسلimiintiibu wuxuu u qeybiyey qasma qayb faqلت waxaan idhi أcطi فuلانا hebel sii faإنه مؤmiن waa مؤmiنe qاala أو مسلم bal مسلم weyaan إنii laa أعطي الرaجuل aniga qofka baan siinaya alacdaa'a siismada wagayruhu walxaal hayruhu hayrkiisna axabbu ilaya minhu la iiga jacayl badan yahay isaga makhaafata an yukabba calaa wejhihi cabsi aan ka cabsanayo wejigiisa in naarta lagu tuuro darteed ayb xadiidkii hore oo kale waayo xadiidkan marka labadan xadiid iyo macnaha ku jirana waxaad garanaya marka in iimaanku inuu yahay magac ammaan wato qofka aan lagu iطlaaqi karin marka oo qof inaad tidhaahdid mu'min baa tahay iyo adiga maxaa tahay anaa mu'min inaad iska tidhaahdid lama ogola maxaa yeelay mu'min waa nin soo dhammeeyey shucabkii iimaanka o dhan shucabuliimaanna taskiya ka muuqata marka nin isaga is ammaanayu noqonayaa qofka sidaa darteed marka madaahibu ahlisunna waxaa weeyaan iimaanka qofka inuusan isku iطlaaqin mumin maa tahay haddii la yidhaha muminun in sha allah in sha allah inuu ku daro laakiin muslim maa tahay haddii lagu yidhaahdo in sha allah ma dhehayso way goynaysa ana muslimun baa leedaha daahirkaaga xukumay markaas ayb ibnu mascuuda waxaa ka hor yimaadeen dad dhahaya marka daduu ka hor yimid markaasuu yidhi man ilqowm qoomkan waa ayay markaasu yidhahdeen naxnu lmu'minuun waa mu'miniintii markaasuu wuxuu yidhi may dhahaan naxnu ahluljanna annagu ahlujannan nahay may iska yidhaahdaan buu yidhi waxay dhaheen iyo waa isla mid iyo ahlujanna asmaadaas marka mu'min iyo yacnii shahiid iyo marxuum iyo qof laguma idlaaqi karo laakiin waa loo rajeey karaa fulaanun mu'minun in sha allah fulaanun shahiidun in sha allah fulaanun mu'minun arjuu shahiidun arjuu shahiid la idlaaqaayo iyo mu'min la idlaaqayo sax maaha maxaa yeelay qofku wuxuu ku dhintay ilaahay baa og waxaan marka shahiid iyo mu'min ahlu janna laga wadaa marka ahlu janna marka la leeyahayna qalbigii acmaashii quluubta iyo kuwii jawaarixda iyo kuwii afka iyo inuu isla helo wa taasna ilaahay baa daalaca marxuumka isaguna waa la mid marxuum qof loo naxariistay ee la yidhaha janno la geliyey yaa og in loo naxariistay marka qofka ayb marxuumun arjuu iska dhe marka قال xdثna أبوالوليد الطyالسي qال xdثna شعبة qال واqد بن عبداللahi أخبرنيi عن أbيهi qاaل واqد بن عبداللahi أخبرنيi عن أbيهi buu igaga sheegay أنhu samca بن cمرa يxadiث بن cمرoo xadiiث sheegayo عن النبي صلى الله عليه لي وسلم أنه qاaل waxa uu yidhi laa تrjicuu bacdيi كفاaرا laa تrjicuu ha u noqonina bacdii aniga gadaashay كفاaran gaalo gaalnimo yacnii kufri ha u noqonnina gadaashay ama kufaar idinkoo ah ha u laabannina gadaashay yadribu bacdukum qaarkiin ay dhufanayaan riqaaba bacdin qaarka kale luqumahooda abu daawuud marka meeshan wuxuu ku keenay in acmaashu iimaanka ay ka mid tahay acmaashii hadday see marka looga qaadana hadda xadiidkanna waxaa looga qaadanayaa acmaasha saalixaadka waa min khisaali اliimaan macaasiduna marka maxay noqonaysaa min khisaali اlkufri kufriga iyo iimaankuna waa iska horjeedaan lidaalika alimaamu اlbukhaari isaga laftirkiisa abwaab noocan oo kale u samaystay oo wuxuu yidhi abwaabta uu sameeyey waxaa ka mid ahaa baabun almacaasi min umuuri اljaahiliya ayuu yidhi macaasidu min umuuri اljaahiliya ka mid tahay xadiidkii abudarow keenay marka ninkii markuu wax ka sheegay hooyadiis uu yidhi yabnata sawdaa waa kii marka uu yidhi innaka mru'un fiika jaahiliya abudarow jaahiliyad baa kugu jirta yidhi jaahiliyaddu waa kufri marka maxaa kufrigii laga dhigay maadaama nasab laysku dacniyo ama nasab yacnii layskugu faano ay ka mid tahay yacnii wax shareecada ku fiican aysan ahayn macsi ay tahay almacaasi min umuuri iljaahiliya marka waa min khisaali ilkufri dilka marka dadka muslimka lala dagaalo ama dhiiggooda yanii lala dagaalo ta'wiil lagu bannaysto ama yacnii la dilo waa min umuuri min khisaali اlkufri waa marka qaybaha gaalnimaday ka mid tahay laakiin diinta loogama baxo qofkeedu islaamka waa ku jira haddii uunan bannaysanin qofkan dhiiggiisa ta'wiil uunan weliba ku bannaysanin haddii uu ta'wiil ku bannaysto ma gaaloobayo ta'wiilkaa ka rafcinayo maanic noqonayo waxaa arkay qofka waxaa laga yaabaa inuu nin kale dhiiggiisa bannaysto laakiin haddii la yidhahho ninkan maxaa dhiiggiisa ku bannaysatay aayad iyo xadiid iyo waxbuu si qaldan u sheegayaa kaasoo kale marka gaal maaha laakiin xaalkiisu waxaa weeyaan haddii laakiin uu yidhaahdo waa ogahay dhiigga inuu xaaraan iga yahay ana waana ii bannaan yahay markaasoo kale marka istixlaal aan ta'wiil lahayn oo la yimid uu ku gaaloobayo abu daawuud laakiin ma qasadkiisa meeshaan waxay tahay maadaama muslimiinta isdagaalayaan kufri lagu tilmaamay macsi uu yahay qatliguna qatligu maadaama uu kufri lagu sheegay macaasidii qayb ka midana uu yahay acmaashii saalixaadkuna waa iimaan ayaguna markaa ilaa cagsiga cagsigiisuu raacaya cagsinimada uu ku raacaya ujeedka marka baabkan abu daawuud uu usoo dhexgeliyey xadiidkan sidaas قال xdثna cثmaan بن أbي شhيبة qال xadثna جريir عن فضyل بن غزوان عن ناaفع عن بن cمر qاaل qاala رasuuل الlahi sلى الlه عليه لي وsلم nبgu waxa uu yidhi أyuma rajuli ninkii hoo ninka oo muslimin muslim ah akfara gaalaysiiyey rajulan nin musliman oo muslima gaalaysiiyey fain kaana haddii uu yahay midkan la gaalaysiiye kaafiran gaal waaba gaal وilaa haddii kalena uusan ahayn kaana wuxuu ahaanayaa huwa midka wax gaalaysiiyey alkaafira gaalkii isagaa noqonaya halkanna marka abu daawuud wuxuu tilmaamayaa waxyaaba marka qofka uu afka ka sheegayo lacnad iyo takfiirin ah yaa waxaa lagu sheegay kufri ayb yaa kufri lagu sheegay acmaashii kale saalixaadkii afka ka imaanaysayna iyaduna iimaan waayo marka cagsigeeda ayb haddaad qof muslima u ducayso iyo qur-aan akhriso iyo waa min aliimaan iimaanka iyaduna ka mid tahay middaani marka qofka la leeyahay kufrigan ninkii nin yidhaahdo gaal gaalaysiiyo haddii uu yacni gaal gaalnimadaas uu ku sugan yahay waa dembiga korkiisa ma haddii kalena waa gaaloobayaa la leeyahay wailaa kaana huwa alkaafir waxaad mooddaa marka kufri diinta oo uga baxayaba inay tahay liannahu maxaa yeelay ninkan sharcigu muslimka ka dhigay ayuu isagu gaal ka dhigay kaannahu inuu sharcigii beeninayo kala waay ayb qofkan marka goormuu isaga laftirkiisa gaal noqonayaa midkan wax gaalayseynaya wuxuu gaal noqonayaa haddii ta'wiil uusa lahayn waay ama hadduu ta'wiil leeyahay ma gaaloobayo imaamu albukhaari kitaabu istitaabati اlmurtadiin iyo kitaabuladab iyo meelo badan oo xadiidkii ku soo qaatay qisadii cumar xaadib ibn abi baltaca markii uu warqadda qoray oo uu nebiga jaasuusay oo warka uu ka sheegay qasadkiisii iyo inuu makay meeshaa u soo socdo waa kii marka warqaddii dhex laga soo celiyey kadib marka cumar xaadib inay sameeyey markay caddaatay sidaas waa tii marka uu yidhi innahu qad kafara rasuulka ilaahi ninkan waa gaaloobay dacnii adrib cunuqa hada almunaafiq munaafiqan munaafiqna marka curfigaas wuxuu ahaa midka gaalka unbuu ahaa munaafiqan uurka gaalkan aan dilay idaabu yidhi rasuulka ilaahay marka wuxuu ku xukumay nifaaq akbara iyo wuxuu ku xukumay gaalnimo inahu qad kafar inahu qad naafaqa bacdi riwaayaatna waxay leeyihin inahu qad daahara acdaa'a cumar marka waxaa u muuqatay shay wax gaalnimaa baa u muuqday laakiin isaga gaal maku noqday mase kuma noqonin ma fiirinin isaga waxaa u muuqday marka waxaan uu sameeyey inay gaalnimo tahay wa ficlan nebigana waa ka aamusay inay gaalnimo tahay yacni iqraar oo nebigaa ku jira sala allahu calayh ali wasalam maxaa yeelay ma dhihin arrintaanoo kale dad laguma gaalaysiiyo joog ma dhihin nebiga sal l slm laakiin isaga gaal ma yahay marka ninkii gaalnimo ku dhacaa ee kastaa gaal ma noqonayaa waa marka isaga marka maanicaa ku dhumay xaaib maadaama marka maanicaas uu kufriga ka baajiyey filxaqiiqa marka xaaib uusan gaal ahayn cumar marka maxaa xaalkiisu isaga noqonaya marka nin aan gaal ahayn ayuu gaal ku sheegay xadiidkan marka ma soo gelayaa maya isaga markuu gaal ku sheegaya muta'awilo ahaanayb wuxuu ta'wiilsaday daahirka iyo wixii sharcigu ka qabay ficilkan uu sameeyey buu ta'wiilsaday waxaan kalena ma ogeyn oo nebigu sala allahu calayh ali wasalam uu ku daayey walidaalika marka imaamu albukhaari tarjamo wuxuu keenay marka qisadaana wuxuu keenay marka cumar cid buu gaalaysiiyey aan gaal ahayn haddana isagu kuma gaaloobayo maxaa yeele mujtahid ta'wiil ku gafay unbuu noqonayaa bis laakiin ta'wiilka laftirkiisa iska jir ta'wiil saa'iqa oo ictibaar lahay midaan ictibaar lahayn baa jira fatxulbaariga uu ibnu xajar ku sheegaya ta'wiilka ictibaar kale waxaa weeyaan wixii diintana asal ku yeelo karo luqada carabigana markaa asal ku leh wixii labadaas aan asal ku lahayn inaan luqadiina aqoon badanba u lahayn diinkiina wax badan aan ka fatashin kan waa gaal kanna waa gaal kanna waa gaal kanna waa gaal hadduu la raaco wax cudurdaara male lianna maxaa yeelay cilmi loogu ta'wiil loogu doonaa maba leh kanba midkan ma leh marka dadka jahliga ku sugan ama caamada ah wax gaalaysiintana iska dhaafaan waa iyagu ajar kuma helayaan gaalaysiinta dadka ahlucilmiga waxa gaalaysiiyaan iyagu ha raacaan markaas bis laakiin isagii oo iska miskiina ta'wiil loogu cudur daaraana aan keeni karin hadduu gaalnimo u la raaco waa khatar marka culammadii hore marka waxay ibnu xajar kitaabu istitaabati اlmurtadiin meelaha meelo ka mida khawaarijtu gaalami amase waa muslim masaladaas markuu ka hadlayo wuxuu soo naqliyey aqwaal fara badanoo uu leeyahay hal qof oo muslima oo islaamnimada laga bixiyaa ka daran kun gaal in la islaamiyo oo waa islaam la dhaho jariimada yacnii nin gaala muslim laga ictiqaadiyey iyo nin muslima gaal laga ictiqaadiyey nin muslimkaa daran gaal laga ictiqaadinayo kun gaal oo marka muslim loo aqoonsado qaladba ha ahaatee iyo hal nin oo muslima oo gaalnimo intan la gaalaysiiyo xaqiiqatanna aan gaal ahayn wuxuu yidhi marka waxaa daran middan dambe oo masaladana waxay farac ka tahay cumar qaacidin laga sheego laga wariyey oo ahayd alkhaطأu fi اlcuquubati khayru alkhaطأu fi اlcafwi khayru min alkhaطأi fi اlcuquubati ciqaab iyo cafis in lagu gafa cafiska in lagu gafaarooba ayb marka takfiirintu waa ciqaab tabdiicintu waa ciqaab tafsiiqintu waa ciqaab maxaa yeele haddaad ninka gaalaysiiso waxaa ka dhalanaya dhiiggiisaa bannaanaana naagtiisaa ka furan cuquubaad baa isdaba socona ayb laakiin haddii aadan ka ictiqaadinin gaal ood gefsan tahayna cafis waayo waxaa ku gaftay aday ninkan halla dhaafaa ku gaftay marka halla dhaafa iyo hala dilo halla dilo in lagu gafaaxun labadooda marka ma ahan sidii dadka yacnii qaababka ay u dhaqmaan dadkan aan ilaahay ka cabsanaynin oo kale sida sax maahan oo la leeyahay yacni qofkan intuu noqo lahay nin yacni dembiile laga tegey nin dembi aan lahaynoo la dilay hayska noqdo wax saxsan maahan qaanuun ulqaabaad oo kale waa waxaas waa qaanuun mooryaanta iyo waxa waxaa ku shaqaysa aan ilaahay ka cabsanin qofka muuminka waxaa laga rabaa haddaanan hubin gaalnimadiisa waa iska dhaafaya gefka aan labada gef midkaanaan doorana inuu yidhaahdo aan gaalaysiinta keenaynin kan gaalaysiinta keenaya xun mar walba marka in aad looga fogaaday u baahan tahay laakiin nin culamaa isagoo hadduu ku gafo ta'wiil saa'iqana ou haysto waxba male waa midda cumar marka qisadiisu saas aa macnaheedu qaala xadaana abu bakr bn abi shaybata qaala xadaana cabdullaahi bnu numayr marka waxyaabaha diinka looga baxan wax qoran oo asaasiyaad oo usuul leh waay waxaan diinta looga baxayo wax soo cusboonaanaya maahan masaa'il hadda soo cusboonaanayso haddaa gaalnimadeedu cusub tahay laleeyahay ma jirta iimaanka iyo kufrigu waa caqiido isbeddel male isaga qofka unbaa laga fiirinaa ma ku dhacay mase kuma dhicin waxaad arkaya marka suuqan dad la gaalaysiinayo lagu gaalaysiinayo waxyaaba aan kitaabba ku dhignayn ficil aan kitaabna ku dhignayn qowl aan kitaab ku qornayn waxyaabaha marka laysku gaalaysiiyo waa waxyaabo la garanayo culummadu ay taqaano oo la dhihi karo afcaashuna waa kaas aqwaashu kuwaas waa kuwan yacni ictiqaadaadku waa kuwan laakiin waxyaabahaan intaa ahayn oo iska nawaasil camal ah yani haddana gaalnimo laga ratibaayo yani waa isaga kufri waa xaq alle ee rasuul ay leeyihiin waa wax wadaad ku ijtihaadi karaa xataa ma ahan culummada xataa miday ku ijtihaadi karaan ma aha markaan leeyahay may ku ijtihaadi karaan waxaan u jeedaa shayga gaa gaalnimada keenayo waa inuu mansuus ahaado wax ijtihaad ah oo haddana yacnii gaalnimadii shaygan inuu gaalnimo yahaa lagu ijtihaaday wax soconaya maaha waa lagu ijtihaadi karaa qofkan ficilkan uu ku dhaco gaalnimada ah mawaanic ma leeyahay malaha waa leeyahay waa lagu doodi karaa laakiin waa in horta gaalnimada sugan tahay قال xdثna أbو bكر بن أbي شhيبة qال xdثna cبداللh بن نmayr qال xdثna الأعمش عن cabdاللh بن mرة عن masروq عن cabdاللh بن cمr qال qاla رasuul الlahi slى الlه عليه لي وsلم nebigu wuxuu yidhi arبc أفر man kuna فيihi qofkay dhexdiisa ku sugnaadaan ay ahaadaan fahuwa munaafiq khaalis waa munaafiq baraxla وman kaanat فيihi qofkay dhexdiisa tahay khallaة qayb oo minhuna afartaa ka midana kaana fiihi khallatun qayb ayaa dhexdiisa ah min nifaaqin munaafiqnimo xataa yadacaha intuu iskaga tegaayo afarta maxay yihiin idaa xadada kadab hadduu sheekaynaya been buu sheegayaa waidaa wacda hadduu ballan qaadana akhlafa waa guub yeelayaa ballantii buu khilaafaya waidaa caahadda hadduu ballan galo oo heshiis uu galana qadara waa dhagrayaa waidaa khaasama haddii uu doodana fajara waa faajiroobayaayo xaqii buu baatil u ekaysiinayaa baatilkiina xaq abu daawuud marka meeshaan wuxuu u keenay inuu murjiyada ku radiyo siduu ugu radinayana waxay tahay murjiyada iyaga nifaaq wax la yidhaha maba qabaanba nifaaquna wakhtigii nebigana waa jiray oo muslimku uu xoogga lahaa maanta inuu jirana min baabi owlaaya ayb wakhtiganoo marka dawaaci fara badan ay keeni kartay diin la'aan badan dadka ay haysato wuu jiraa wakhti uusan jirinna marka nifaaqu nifaaq ma jira marka waa irjaa oo nifaaq say irjaa ku tahay qofkii laa ilaha illa allahu yidhaahdaba bis waayo waa mu'min walow qalbigiisa qashin kasta ha ku haysto haddii sidaa la yidhaahdo waa khatar waxaa imaan karta marka ninkii laa ilaha illahu annaga noo muujiyo xukunka adduunyada aan siinayna muxuu yahayna adduunyada ugun xugun islaam aan siinaynaa qalbigiisa haddii uusan noo muujinin laakiin haddii qalbigiisa uu soo muujiyo oo carabkiisa wax ka soo muuqdaan oo ficilkiisa wax ka soo baxaan markaas nifaaqiisu waa sugan yahay axkaamtii uu leeyahana la siinaa marka zandaqowna qofkaa ku dhacay baa la dhahaya oo maalan waa maxay ilaahay wuxuu leeyahay walow nashaau la araynaakahum fala caraftahum bisiimaahum wala tacrifannahum fii laxni اlqowm inta laakiin waxa ay qalbigiisa ku jiraan ma soo saari karna annaga islaamnimaan ka ictiqaadinaynaa hadduu dhinta waa la dhaxal siinaa dadkiisa laakiin ninkii isagoo wixii uu qarsan jiray baa soo baxay ama ficil ahaanay u soo baxeen ama qowl ahaan bay u soo baxeen diinka isagoo ku jeesjeesaayo isagoo yacnii diinkii bur baabi'inayaa la arkay isagoo diinta dadkeedu markay hoos aadaan iska faraxsan yaa la arkayaa maalan diintii oo leehaanaysanayo isagu faraxsan yahay waa calaamad waa ibnu taymiya siduu sheegay ayb haddaa aragta marka diintii oo la ihaanaysanaayo qofkuna iska faraxsan yahay oo qalbigiisa yacnii nacayb ama yacnii aynan waxaas ku jirin ama kahasha aynan ku jirin ee bal afkiisii inuu ka faraxsan yahay ka muujinaayo waa nifaaq akbar taasoo kale marka weli in lasii ictiqaadiyo waa mu'min dhibay keenaysaa iyadana marka dadku intaasna waa isugu jiraa marka intaa tan ka cararaysa middanna ha ku dhicin iska jira taad marka yani takfiirin ka cararta haddana irjaa inaad dhex gasho iska ilaalin wuxuu kaloo abu daawuud meeshaa marka uu ku tilmaamayaa nifaaq inuu jiro murjiadaa diidan marka xadiidka murjiadii buu radinayaa waxyaabahan marka uu sheegay xadiidku nifaaqoodu ma nifaaq akbara mase wa asqar nifaaq yar waaye intaan hadda beenta ballanta laga baxo heshiiska la buriyo haddii la doodo oo daacada lagayanii la faajiroobo qofka nifaaq weyn oo diinta uuga baxo maahan waa nifaaq asqar ah intuna waxaa tusaayo yacnii nebiyullaahi yuusuf walaalihiis intaanba way sameeyeen been waa sheegeen oo waxay yidhaahdeen inaa daabnaa nastabiqu wataraknaa yuusufa cinda mataacinaa faakalahu diibu beenay sheegeen ballantii waa ka baxeenoo waa soo celinaynaa bay aabbahood kula ballameen ma soo celinin ayb ammaanadii iyadana sidoo kale lagu ammaanaystay way khiyaaneen haddana maca daalika yani muslimiin bay ahaayeen oo nabiyullaahi yuusuf walaalihiis diintii waa ka baxeen oo awlaad yacquub gaalay sidaas ku noqdeen cid tiri ma laha walidaalika marka nifaaq asqar ah ayaa la yidhaha kan nifaaqa akbarka ee weyn buu laakiin ku gaarsiinayaan marka isku soo duuduub annifaaqu اlasqar ama annifaaqu اlcamali waa midka qofka daahirkiisa iyo baatinkiisu inay kala duwanaadaan laakiin diintii waa rumaysan yahay waana rabaa diinta waana jecel yahay laakiin camalkiisii iyo qowlkiisii ismale waa nifaaq haddii laakiin qalbiga uu gaalnimo ka gunto afkana islaamnimo ka muujiyo nifaaqiisu akbar buu noqona mid weyn قال xdثna أbو صالح الأمضاkي qال أخبرna أbو إسحاaq الفزاrي عن الأعmش عن أbي صالح marka haddaad si fiican u fiirisaan kufrigii waxaa la yidhi akbar iyo asqar nifaaqiina wuxuu noqonayaa marka akbar iyo asqar dulmigiina wuxuu noqonayaa akbar iyo asqar fisqigiina wuxuu noqonayaa akbar iyo asqar kulligood marka selafka waa ka sugnaa oo dulmiga akbarka kee waa shirkiga oo qur-aanka ilaahay wuxuu ku sheegay ina shirka la dulmun cadiim maa lilظaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yuطaac ayb daalim marka mushrik waa la dhihi karaa mararka qaarna qofka isagoo muslima dulmi lagu sheegi karaa uma awrafna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina faminhum ظaalimun linafsihi waminhum muqtasidun waminhum saabiqun biاlkhayraati biidn اllah daalimkaas marka yaaba waa muslimiintuu ka mid yahay daalim iyo daalim waxaa kaloo fisqigu isaguna waa sidoo kale afaman kaana mu'minan kaman kaana faasiqan laa yastawuun faasiqan maxaa laga wadaa waa gaal bideliili aayadda dambe waama aladiina fasaquu fama'waahum الnaar kulamaa araaduu an yakhrujuu minha uciiduu fiiha fisqi oo aan gaalnimo ahaynna qur-aanka waa ku jirtaayo wاladiina yarmuuna اlmuxsanaati uma lam ya'tuu biarbacati شhuhadaaءa fajliduuhum ثamaaniina jalda walaa taqbaluu lahum shahaadaة abada wulaa'ika hum ulfaasiquuna misdax iyo xasaan iyana waa sameeyeen qadafay ku dhaceen haddana maca daalika diinta lagama saarin sooma fahmi iyo in jaakum faasiqun binaba'in fatabayanuu iyo yacni faasiqu gaalna waa loo isticmaalaa muslim dembi ku dhacana waa loo isticmaalaa laakiin hadda isqilaaxa dadkan mutaakhiriintu wuxuu u badan yahay faasiq haddii la yidhaha muslim unbaa laga wadaa gelabgelab ayb laakiin isqilaaxa sharciga ah ee selafku faasiq labada waa noqon karaa marka haddaa aragto faasiq kitaabada kitaabka qur-aanka iyo sunnada waa inaa u fiirsata kee waayo kii weynaame fisqigii weynaame fisqigii asqarka marka fisqigii laba u kala baxay kufrigii laba u kala baxay dulmigii laba u kala baxay nifaaqii laba u kala baxay tafsiilkaasaa ku jira laakiin haddii la yidhaha meel walba kufri lagu arko kii weynaayo waayo meel walba wax lagu arko waa kaas aayadii qur-aankaa iska hor imaanaya sidaasna marka caطaa bn abi rabax iyo daawuus iyo ibnu cabaas iyo ayaa laga wariyey ibnu cabaas waman lam yaxkum bima anzla اllah faulaa'ika hum اlkaafiruun wuxuu yidhi laysa اlkufru اladii tadhabuuna ilayhi way ka ansaxday sanad صaxiixay uga ansaxday ibnu cabaas oo yanii nuskhada ugu asaxsan oo bukhaari ictimaaday ayay ku timid oo nushaةu caliي bn abi طalxa can ibni cabaas qaaraa marka waxay yidhahdeen inqiaac cali iyo ibnu cabbaas isma soo gaarin laakiin inqiaac ha ku jire waxaa la yaqaanaa ninka u dhaxeeyo sanadka cali ibnu abi alxa ninka ibnu cabbaas uga soo wariyey baa mashhuur oo la yaqaanaa walidaalika nuskhadaas tafsiirka ibnu cabbaas bukhaari wuxuu ictimaadaa middaas ay dhahayaan dadkan waa munqaic oo culummada marka mufasiriintu ay ictimaadaan marka aayadda marka kufriga ku jira wuxuu noqon karaa mid akbara iyo mid asqar ah wacalaa haadaa marka selafku saasay ahaayeen marka aayaddan macnaheeda ayb waxyaabahaasoo dhan marka waxay u baahan yihin taani iyo cilmi iyo fiirfiirin fara badan nin kastoo marka xugun alle waxaan ahayn wax ku xukumay waa gaal lama dhihi karo nin kastana waa muslim lama dhihi karo nin walbaa in duruuftiisa la miisaamo iyo sida uu markaasi waxaan u sameeyey haddii marka uu leeyahay waxaan sharcigan iyo waxaan aad sheegaysaan wakhtigiis lama joogo iyo waa laga tegey iyo ama kanaaba dadka u roon hadda maa dadka ku celinaysaan in gacan la gooyo iyo hadduu taaganya waa gaal diintana uga baxaan kun qof hadday isu timaado muslim kama dhigi karaan waana jiraan dad sidaasoo kalena duwal islaamka dad noocaas oo kalea ka buuxaan oo cilmaaniyiin ahoo diinta yacnii naqsi iyo ku sheegaa waa jiraan kii marka ay u geysay shahwo iyo xoogaa ku qaado iyo ay u geysayna waxaan in sharciga waajib uu yahay xukunkiisana rumaysan dembi inuu ku jirana iska aaminsan ama cudurdaarna meelaha sheesheegto isagu marka waxaa weeyaan gaalnimadiisu waa kufrun duuna kufrin kii weynaa maaha قال xdثna أbو صالح الأنdاkي qال أخبرna أbو إسحاq الفزاrي عن الأعمش عن أbي صالح عن أbي هريرةa qال qاla rasuul الlahi slى الlه عليه لي وsلم laa yزنi زاnي زاnigu ma zinaysto xiina yزنii markuu zinaysanayo wahuwa muؤminu isagoo muؤmin ah وlaa ysriqu ma xado yni asaariqu tuugii waay wahuwa muؤminu isagoo muؤmin ah walaa yashrabu ma cabo qofka cabaya alkhamra khamrada xiina yashrabuhaa markuu cabayo wahuwa muؤminu isagoo muؤmin ah watowbatu towbadana macruudatun mid la bandhigay waay bacdu markaa kadib qofka towbada waa u furantahay kama xir xadiidkan marka waa xadiid meeshan marka munaasab ah wuxuu tilmaamayaa marka macaanidii kuwii hore ay tilmaamayeen macnaha saxda ah oo xadiidkan uu yahayna riwaayada dambe ee abu daawuud uu ku sheegay aan ku darna iyada قال xdثna إسحاaq بن سويد الرملي qال xdثna بن أbي mريم qال أخبرna نافع yعن بن يزيد qال xdثnي بن الhاad أن سcيiد بن أbي سcيidi المqبuرية xadثhu أنhu samca أbا هurayرaةa yquuل qاla رasuul الlahi صلى اه عل sسلم nebigu wuxuu yidhi إida زنى الرaجل ninku hadduu zinaysto kharaجa minhu الإimaan iimaanka ka baxaya kaana calayhi dushiisa u ahaanaya iimaankii kaالdullati dallad oo kale daruur oo kale daruurtu siday kaaga korayso ama dalladda iimaankii waa laga siibayaa sidii daruuroo kale ku noqonaya korkiisu ahaanaya ile zino iyo iimaan iimaanku waa celi lahaa zinada hadduu xoog badan yahay mar haddii iimaankii marka iimaankii baa dacfi ku jiraan tuugnimo iimaankii baa celin lahaa hadduu xoog badan yahay iimaankii marka marka uu xadaayo iimaankii baa ka maqan ka celi lahaay iimaankii marka korkiisu madaxiisa korkiisu taaganyah faidaa aqlaca hadduu ka fuqo uu ka tago rajaca ilayhi liimaan iimaanka ku soo noqda marka diintuu ka baxaa inaan laga wadin tanaa ku tusaysa zuhri isagana sidoo kale wuxuu goobaabin buu sameeyey wuxuu ku qoray islaam alislaam goobaabin yar buu sameeyey al-iimaan buu ku qoray markaasuu wuxuu yidhi qofku hadduu sinaysto middaan goobaabintan yar ee midda weyn ku dhex jirtou ka baxay tii weyneedu dhex galay oo waa maxay magacii iimaankee madxiga waa laga qaaday oo qof zaani ah ama shaaribulkhamraa mu'min qof dhahaya male oo maxaa la leeyahay zaani magac saasaa lagu tilmaamay laakiin waa gaal qaladay noqonaysaa oo muslimkii laga saaray tanuu ka baxay daa'iradan daa'iradii islaamka ku dhex jiraa khawaarijtu laakiin xadiidkan waxay yidhahdaan laa yazni zaani xiina yazni wahuwa mu'min waxay u deliishadaan ninkii dembi weyn ku dhaco diinteenuu ka baxay wahuwa muuminna waxay ka soo iyagu waxay leeyihin iimaanku ma kala haro ama kulligiis baa kaa tegaayo ama kulligiis baa kuu joogayo mana saxsano iimaanka inuu kala qayb noqon karo uu kala isku miisaan ahayn qur-aankana waa tilmaamay alam tara kayfa daraba allaahu maalan kalimatan dayibatan ka shajaratin dayibatin asluhaa haabitun wa farcuhaa fi اsamaa geedda haddii jiridda laga gooyo magacii geedoo dhan waa zuulay haddii laakiin xididka iyo jiriddu taagan tahay laamaha la jaro maxaa la dhahayaa shajaratu naaqisatu waa geed naaqisa insaanku xubnihiisa waxaa ka mida madaxa haddii laga gooyo insaan dambe ma la dhahayo gacanta haddii laga gooyo laakiin insaannimadii waa taagan tahay laakiin maxaa ka maqan xubin muhiima ka maqan iimaanka marka taasaa lagu miaaliye geeddaas murjiyada iyo khawaarijtu laakiin wax iyaga miaal kale ay keensadeen waxay yidhaahdeen toban ayaa lagu miaalina casharatu daraahim ayaa iimaanka lagu miaalina casharatu daraahim haddii hal dirham laga qaado ismulcashara waa zuulay dhaheen mar dambe ma la dhahayo culimmada salafka marka waxay yidhahdeen casharadaanaaba markii hore waxay ku timid iyada hal oo hal lagu daro halkan lagu daro halkan lagu sii daray ku timid marka waa zuulay iyada iimaanku laakiin sidaas maa waaxe daraahimtan waa isku mid iyada dirhamkan iyo dirhamkan iyo dirhamkan waa isku jin laakiin iimaanku asagii farac buu kala leeyahay laa ilaha shahaadateynku iyo qashinka oo jidka laga qaadaa isku derajo maaha hal dirham iyo hal dirham oo isku mid a maaha bay dhaheen sidaa darteed marka miaalka saxda oo qur-aanku iyo sunnada ay ku yimaadeen oo mu'minka lagu miaalay waxaa waay waa geed timireed geed timireedku marka waaxidiisu isku mid maaha qayb waa xididka waa muhiim jiridda waa muhiim laamahan kore iyadu muhiim waa laakiin lamid maahan jiridda caleemaha ka warran iyaguna marka waa mustaxabbaadkii oo kale ay la mid yihiin marka iyaga wuxuu mihaalkii sharcigu bixiyey ka tageen mid jeebkooday la imaadeen marka maxamed ibnu nasr almarwasi wuxuu yidhi diintiina waa gafeen luqadiina waa gafeenin maxaa yeele casharadan iyada wax iska murakab ah waa awalba iimaanku saasoo kale maaha ayb marka macnahaasaa kana u keenay baabun fi اlqadari baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi اlqadari qadarkii caddayntiisii u baab yahay wuxuu soo galay marka mas'alo kaleo iyadana shantii mas'ale ee caqaa'idka shantii baab ee caqiidadu ka hadli jirtay baab ka mida qadarkii wey qadarka marka waxaa ku dhumay qoladan marka qadariyada la yidhaahdo ama muctasila haddii la dhaho waa isku wada mide iyagu marka waxay inkiraan waxyaabaha dhacaaya waxay leeyihiin qadar saabiq oo hore oo la qoray ma jirin ama mashiicada alla shaqo kuma lahan bay leeyihiin wax hadda cusub waay wax walboo dhacayo nin haddii halkan uu baabuur ku dilo wax cusub waay wax hore u qornaa iyo wax sii qadarnaa iyo mashiica hore jirtay iyo male qolo kalena cagsigooday aadeenoo waxaa la yidhaha jabriye ashcariyadu marka jabriyaday ka mid tahay marka firaqan oo jabriyada jabriyaday ka mid yihiin jabriyaduna marka waxay tahay iyaguna waxay diideen mas-uuliyaddii addoonka o dhan ay inkireen oo waxay qabaan ilaahay baa waxaan qadaray soo maahaa waxa samaynayna waa isaga addoonku marka wax mas-uuliyadoo saaran male hadalka uu ku hadlaayo waa hadal alle ficilkiisu waa ficil alle marka ficil alla ma naar lagu galaa bay leeyihin oo iyaguna marka waxay qabsanayaan wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa iyo falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum iyo adiga wax ma dilin ilaahay baa dilay ma tuurin adiga ilaahay baa tuuray aad gentay laakiin aayaddaa iyada lafti iyo laftirkooday ku soo noqonaya aayadda maxaa yeeley nebiga waxaa loo sugay inuu wax tuuraysa wamaa ramayta id ramayta layidhi id ramayta aayadda laftirkeeda waxaa laga helaya inuu nebiga tuuryo sameeyey maanka ilaahay maaha wax wax tuureen nebigaa wax tuuray laakiin midda isaga midna waa loo sugay midna waa laga anfiyey tan laga anfiyey marka in la fahmay u baahan tahay midda loo sugayna in la fahmo midda loo sugay waa ficilka midda laga anfiyeyna waxay tahay caradaas yarta ah gaaladii ciid indhahooda in la wada gaarsiiyo adiga awooddaada maahayn waay marka waxaa dhammaa iyago hal xabbay ka dhigeen addoonku marka qoladaas waxay yidhaahdeen alcabdu majbuurun addoonku waa qasban yahay hadduu qasban yahay marka janno la ogolaya yidhahdeen maxaa yeele ficil allaale ficilkaas samaysa qadarka ilaahay unbaa adeecay adeen amaa ka bixi kartaa maya gaalka ilaahay qadarkiisu adeecay muslimka qadar allo adeecay ninka sinaysanaya qadar allo unbuu adeecay ilaahay baa qadaray marka hadallada dadka ay ku hadlaan hadal alla waay kulligood waxaasay qabaan waana qolooyinkan marka iyaga laftirkoodaa sii kala daran kuwa ugu daran waa ibnu carabi iyo dadkiisii oo nimankan layidhaha xuluuliyiinta ahlulxuluuli walitixaadka oo iyagu marka dhahaayo ilaahay subxaanahu watacaala iyo ashyaa'da waa isdhex galeen waxaan wax samaynayo dhan ilaahay waaye dadka suuradooda uu iska muuqato wax laba la yidhaha adduunka ma jiraan kulli hal waayo waana ilaah bani aadamku waa allah derbigu waa allah wax walba waa allah isaa ku dhex jira caqiidadaas marka waa caqiidada ay ka dhalatay foolxumo fara badan oo yacnii daad maqasho yacnii nin ilaahnimo sheeganayo hadalkii wixii alla laa'iq u ahaa nin ku hadlaaya haddaa aragto waxaanu aaminsan yahay waxyaabahan marka fuyuudaati rabbaaniyaha manaaqibka ay ka buuxo haadihi alcaqiida markuu leeyahay waa amri amrullaahi iyo ama uu leeyahay malaktu ardullaahi sharqan wa qarban wain shi'tu afnaytu alanaama bilaxdatin dhulka bari iyo galbeed anaa iskale haddaan doono ilbiriqsiaan ku baabi'inaya muxuu ka wadaa ani ilaahay igu dhex jiro ka wadaa ibnu carabi marka waa sii waday wuxuu yidhi alcabdu rabun warabu cabdun layta shicrii man ilmukalafu addoonku waa rabbi rabbi waa addoon ma ogiyo yidhi yaa mukalaf a labadooda yani darajo waxay leeyihin addoonku wuxuu gaarayaa ilaahnimo see ku gaarayaa ilaaha dhexgelaya qalbigiisuu dhex fadhiisanaya waxaan marka waxaa keenay waxay tahay waa jabriga hadday kala saari lahayn amarka diiniga iyo midka qadariga waa ka bixi lahaayeen waxaan dhibkaan laakiin wadaadkan iska daldalayo o akhrinayo waxaa laga yaabaa kuwooda uraroon inay yidhaahdaan waxaan sayd tahay ilaahay baa laa'iq ay u tahay malagtu ardullaahi see u yidhi shiikhi wuxuu ku leeyahay sheekhu maaha wax dhahaya ilaahay baa wax dhahaya muxuu xaggee ku yidhina sheekh carabkiisuu leeyahay ilaahay baa wuxuu ku hadlay shiikh carabkiisuu leeyahay waa caqiidadan marka waxaa la rabaa marka in la fahmo meeshay gelaysa waxaan balaayadan marka halkaas ibnu carabi ay ku abtirsana jabriyaduna marka waa qoladaas waay ahlu sunnaduna marka waa dhexdhexaad mashiyada allana waa qireenoo waa sugeen inay qadar saabiqa uu jiro addoonkuna inuu mukhtaar yahayo sa ikhtiyaarkiisa fal ficilkiisa uu ku samaynaayo ilaahayna uu abuuraayo addoonka iyo ficilkiisa afar martabo waayo marka martabat اlcilmi ogaalka alla uu ogyahay wax dhacay martabat اlkitaaba cumuum اlmashii'a iyo khalqu afcaali اlcibaad قال xdثna موسى بن إسماعيiل qال cبدالعزيز بن أbي xاaزم qال xadaثnيi bmnn ayuu igu sheegay buu yhi can abiihi abiis marka سلمة بن dيnاr can iبni cmر can النaبiyi slى الlaه عليه لي وsلم qaal nebigu wuxuu yidhi alqadarيaةu qadariyadu majuusu hadihi الأmة ummaddan majuuskeeda w marka say majuus ku yihiin qadariyadu qadariyadu waxay majuus ku yihiin laba khaaliq ayay rumaysan yihiin adduunyada laba khaaliqaa jirtay leeyihin koonka allaha abuuray afcaashan adduunyada dhexdeeda lagu samaynaayana dadkaa abuuray leeyihin laba khaaliq marka khaaliqu اlafcaal waa bani aadamka khaaliqu اlkownna waa allah majuustuna marka maxay rumaysan yihiin khayrka iftiinka abuuro mugdigana shartau abuuraa laba khaaliqay rumaysan yihiin majuuska midna waxaa leeya yasdajurda midna magac kale u yaqaanaan khaaliqu اlkhayr iyo khaaliqu shari laba u kale tamhiilka marka majuus in lagu shabaho taasaa keenaysa marka saas qadaryadan marka dambe iyagu ficilkeenna annagaa samayno iyo dhahaayo addoonka asagaa hanuunka abuurto baadida asagaa abuuraayo dadkan dhahayo imaamu shaafici wuxuu yidhi xaajuuhum bilcilmi waxaa kula doodaan horta waxaan adinka aad samaynaysaan ilaahay ma ogaayo awal mase ma ogeyn hadday yidhaahdaan ilaahay war uma haynin ma ogeyn bis waay marka warka doodda waa dhammaata way gaaloobayaan maxaa yeelay jahli bay ilaahay u sugeen ilaa cilmi jahli baa ka soo horjeedeen hadday laakiin yidhaahdaan waa rumaysannahay ilaahay inuu ogaa aniga inaan mu'min noqonayo ilaahay waa ogaa gaal inaan hebel uu noqonayo ilaahay waa ogaa hadday sidaas leeyihiin xujo marka iyaga qoorta u suran waayo marka hadduuba ogaa maxaa u diidaaya inuu keeno marka cilmibuu u yeeshaye inuu adduunyada keeno oo bannaanka soo dhigo kufrigii iyo iimaankii yaa u diidi kara marka xujo marka saasaa loo xujeeyo buu yidhi imaamu shaafici xadiid marka firaqa wax ku soo arooray khawaarijta iyaga xadiid badan baa ku soo aroortay ilaa saddex iyo toban meelahaas gaarayso muslim uu ku jamciyey kitaabu zakaha agteeda qadariyadana waxaa ku soo arooray xadiidkan firaqa kale iyagu wax ansaxay male qadariyada xadiidkeedan inuu ansaxayo in kale xadiidkan marka inqiaaca ku jiro oo salamatu bnu diinaar ibnu cumar waxba kama maqlin xaafid alcalaa'i wuxuu yidhi qaala yaxya alwuxaadiy sa'altu bna abi xaatim ibna abi xaatim aan weydiiyey waxaan idhi aabbahaa ma su'aashay oo ma ka maqashay ma weydiisay salamatu bnu diinaar inuu ka maqlay saxaabadii iyo abu hurayre inuu ka maqlay markaasuu wuxuu yidhi cabdulcasiisaa dhahayo man xadaaka ana abii samica waaxida min asxaabi الnabiy salى اllahu calayh ali wasalam hayra sahli bni sacdin falaa tusadiq ninkii ku yidhaa aabbahay sahl ibnu sacad cidaan ahaynbuu wax ka maqlo asxaabta ka mid ah rumaysanna marka ibnu cumarka inuu kuwa unan ka maqlin buu ku jiraa xaafid alcalaa'i marka wuxuu yidhi jaamicu taxsiilka waqad jaaءa bisanadin غariibin rawaahu bnu cuqda can abi xaasim fii qisatihi fii qisati maca cumara bni cabdilcaziiz annahu qaal samictu abaa hurayrata walaa yasixu wallaahu aclam samictudaa marka uu leeyahay ma ansaxayo calaa kullin marka inqidaacbaa meeshaan ku jira sheekh ilalbani isaga wuxuu yidhi kitaabkan la yidhaha ni dilaalu اljanna fii takhriiji axaadiidi الsunna libni abi caasim waa kabmaa buu yidhi oo xadiid kaleu keenay abu daawuud laftirkiisa uu keeni doono iyo mid kale iyo waxbuu isku xoojiyey marka wuxuu yidhi bimajmuuci طurq marka xadiid xasana silsilada saxiixada juska lixaad meelahaasna uu ku sheegay iyagoo marka alqadariyatu wاlmurji'atu majuusu hadihi اlumma isagoo uu ku jiran kaasna waa soo dhoweeyey isaga markii hore silsila daciifuu ku qoray gadaal dambe wuxuu yidhi marka silsila saxiixa loo soo rarayaa maadaama uu wax yani taxsiin u aqbalayo calaa kullin marka xadiidkaas khilaafkaas baa ku jira alqadariyatu qadariyada majuusu haadihi اlummati ummaddan majuusteeda waa in mariduu hadday jiradaan falaa tacuuduuhu ha soo booqanina wain maatuu hadday dhintaanna falaa tashhaduuhum janaasadooda ha ka qaybgelinina waxaa laga qaadanayaa marka dadka ahlu ahwaago ahlu bidaca ah inaan janaasadooda iyo laga qaybgelin la booqanin sidaana waxaa loo yeelaya inay ka waantoobaan waa hajri marka tacziir ah qofkii marka tacziir ahalu ahana samayn karto horena waa uga hadalnay mowduuca qaala xadaanaa moxamed bnu kaiir qaala akhbaranaa sufyaan can cumara bni muxamed an cumara can cumar mowlaa gufrata can rajulin min alansaar can xudayfata qaal qaala rasuulu اllahi sal ا slam likulli ummatin majuusun ummad kastaa majuus bay leedahay wamajuusu haadihi اlummati ummaddan majuusteedana aladiina yaquuluun kuwa dhahayaan waa laa qadar qadar ma jiro man maata minhum qofkii iyaga ka midoo dhinto falaa tashhaduu janaasatahu janaasadiisa habooxaadirinina waman marida minhum qofkii iyaga ka midoo jiradana falaa tacuuduuhum ha soo booqanina wahum shiicatu dajaal dajaal shiicadiisa waa asxaabtiisa waxaqun cala allahi ilaahay waxaa ballan ku ah an yulxiqahum bidajaal inuu dajaal haleeshiiyo kuwa marka xadiidkan isnaadkiisa waa daciif waxaa ku jira mowlaa gufra ninkan wa huwa daciifun idiraabna marka waa keenay xadiidkanna waa midka sheekh ilalbani uu ku xoojiyey kii hore marka idiraabkeena wax u dhiba waa iska dhici kartaa قال xdثna مسدد أن يزيد بن زuريع ويحيى بن سعيid xadaثاaهم qال xadaثna cوف qال xadaثna qساmة بن زuhayri qال xadaثna أbو muسى الأشعرiي qال qاla رasuuل الlahi صلى اه عل sسلم iن اllaha ilaahay khلqa aadama aadam buu abuuray min qabضة cantoobo qabadahaa uu qaaday min جamيiع الأرضi dhulka dhammaantiis laga soo qaaday fajaءa بنو aadama bني aadamkii baa yimid calىa qadri اlardi calىa qadri اlardi dhulkii qadarkeedii oo kaleu ku yimid oo bani aadamka midabadiisii waa midabada dhulka oo kale dhulka qaar waa cad qaar waa madow qaar waa guduud qaarba waa si ayb marka waxay keenaysaa marka sidaasuu bani aadamkii ku yimid jaaءa minhum اlaxmaru mid guduudan baa ka yimid walabyadu mid cad walaaswadu mid madow wabayna dalika iyo mid maaranoo dhexdhexaada wasahlu mid iska dabeecad jilicsan walxaslu mid cad adagoo qallafsan ilaa dhulka dhulna waa adag yahay dhulna waa jilicsan yahay waayibu dhul walkhabiiu dhul xun waayibu dhul wanaagsan walkhabiiu mid xun iyo waayibu mid wanaagsan baa ka yimid zaada fii xadiidi yaxyaa wa bayna dalika walikhbaaru fii xadiidi yaziida ayuu ku jiraa qال xadaثna mسدد بن msرd marka xadiidkanna calaaqadiisa waa iska mafhuum oo waxaa weeyaan dadkan midabada ay qaadanayaan mar horaa ilaahay qoray sidii ilaahay ugu talagalay unbayna u kala imaanayaan marka qadar horaa jira marka dadka dhahay marka laa qadar واlأmru unuf way qaldan yihin qala xadaثna mسدد بن msرd qala xadaثna المcتmir qala samictu maنsuuر بn المcتmir يxadiثu can sacd bni cubaydata can cabdilaahi bni xabiibi can cabdillaahi bni xabiibin abi cabdiraxmaan assulamiy can caliyin qaal kunna fii janaazatin janaazan dhexdeeda ahayn fiiha rasuululahi nebiga uu ku jira sala allahu calayh waali wasalam bibaqiicin qarqad baqiic ayaan janaaso nebiga isagoo nala socdaan la jirnay fa jaa-a rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigaa yimid fajalasa wuu fadhiistay wa macahu isagoo uu wato muxuu idiin qori mikhsaratun mixdaratun dad u qoran mikhsaratun ul ul yaroo markaa bakooradoo kale ayb fa jacala wuxuu gudagalay yankutu inuu dhulka ku mudmudayo inuu dhulka mudmudaayo bilmikhsarati usha uu ku mudmudaayo dhulka filardi dhulka dhexdiisa dhulka fa jacala wuxuu gudagalay yankutu bilmikhsarati bakooraddii ama ushii inuu ku mudayo filardi dhulka uma rafaca ra'sahu madaxiisiibuu kor u qaaday faqaala wuxuu yidhi maa minkum min axadin axad idinka mida ma jiro ilaa qad kutibat waa la qoray yanii nafsuhu nafsadiisii baa la qoray shaqiyatan aw saciidatan ayb ilaa kutibat waa la qorayoo nafsadiisii ama camalkiisii baa la qoray shaqiyatan idin dhigino saas ilaa kutibat muxuu dhihi maa minkum min axadin axad idinka idinka mida ma jiro maa min nafsin manfuusatin naf naf la geliyey ma idinka mid aha ilaa qad kutiba waa la qoray makaanuhaa booskeeda min annaari aw min aljannati jannaday naarta ku gelinayd ilaa qad kutibad waa la qoray shaqiyatan inay tahay aw saciidatan miday tahay qaala faqaala rajulu nin baa marka wuxuu yidhi min alqowmi qowmka ka mid ahaa yaa nebiy allah nebigii ilaahay afalaa namkufu miyaanan iska joogaynin oonan ku nagaanaynin calaa kitaabina wixiina loo qoray korkeeda haddaan isaga nagaanna ka warramayn wixiina loo qoray miyaanan iska dul joogaynin wanadacu alcamala camalkana aanan iska dhaafaynin haddaan acmaasha iska dayno oo wixiina loo qoray un aan iska kor joogna ka warramo ee wax laguu qoray maad og tahay adiga marka shayga aad kor joogaysid oo waa laguu qoray ma ogid adiga waa lagaa qariya faman kaana min ahli sacaadati qofkii sacaadada ahalkeeda ah layakuunanna wuxuu ahaanaya ahli sacaadati waman kaana min ahli shiqwati dhurdarsashada iyo yacnii nasiib xumada dadkeedana wuxuu ahaanayaa qofkii ahna layakuunanna ila shiqwati xumaantii xaggeedu aadaya qaala waxa uu yidhi icmaluu camal fala fakullun muyasaruun shaqada qabta oo acmaal la imaada fakullun mid kastaa muyasarun mid loo fududeeyey ama ahlu sacaadati dadka sacaadada iyo liibaanta ehelkeeda ah fa yuyasaruuna lisacaadati baa loo fududaynaya ama ahlu shiqwatina fa yuyasaruuna lishiqwati baa loo fududaynaya waxaa weeyaan marka walahum acmaalun min duuni dalika hum lahaa caamiluun naarta shaqay rabtaa jannadii shaqay rabtaa acmaal baa ka sokaysa marka acmaashaasna qofka ikhtiyaarkiisu ku qabanaya amaa cilmiga alle iyo wuxuu ilaahay qoray adiga ma lagu ogeysiinin marmarsiib ma ka dhigi kartid marka dadka marka annaasu fi lqadari alaau firaq ibnu taymiya sida uu yidhaahdo firqa waxaa la yidhaahdaa ibliisiya firqana mushrikiya firqana majuusiya firqada marka mushrikiyada waa kuwa qadarka xujaysta oo haddii la yidhaha war maa saa isu dhaantaan acmaal la timaadaan ilaahay hadduusan sidaan idmi lahayn ma sameeyanba aniga saasuu leeyahay jibriyada sayaquulu اladiina ashrakuu low shaءa allahu maa ashrakna walaa aabaa'una walaa xaramna min shay ilaahay xujaystay shirkigan annaga lama imaaneen haddii ilaahay uusan dooni lahaynay dhahayn waa mushrikiya ayaa la yidha haddaa aragta nin macsi uu ku jira qadarka u xujaysanaayo sidii mushrikiintoo kale qoladan kale iyada majuusiyaduna waxaa weeyaan kuwa hadda aan sheegayna amar iyo qadar ma jiro addoonka asaa ficilkiisa samaysanay kuwaas iyaguna aayado iyo waxbay ku dhegdhegaan oy qabsadaan oo addoonka camalkiisa ficilkiisa inuu abuuraya maxaa u daliila waxaa u daliilay leeyihiin fatabaaraka allahu axsanu alkhaaliqiin dad badanoo wax abuuraa la sugay dadkaa waay dadka wax abuuraynaayb iyaga marka macnaha aayadda marka siyaaqa aayaddaa diidayo kor haddaa ka soo akhrisid aayadda marka bani aadamka sida loo suureeyaa laga warramaya oo yacnii uma khalaqna الnudfata calaqaةa fakhalaqna اlcalaqaةa mudqaةa fakhalaqna اlmudqaةa cidaama fakasawna اlcidaama laxma uma ansha'naahu khalqan aakhar fatabaaraka اllah axsan اlkhaaliqiin alkhaaliqiin hunaa almusawiriina laga wadaa dadka qaab wax u yeelo inta wax qaabayso ilaahay baa ugu wanaag badan bani aadamka waxbaa qaabayn karaa laakiin sidai ilaahay waxuma qaabayn karo ee khaaliq aan allahaynoo la sugaayo ma jiran iyagu aayaddaasay ku dhegeen fiiri tashaabuha oo ku jiro waxay ka tageen marka hal min khaaliqin hayrullaahi haddii la weydiiyey maxay dhahayaan hal min khaaliqin hayrullaah haadaa khalqullaahi faaruunii maadaa khalaqa aladiina min duunihi faaruunii maadaa khalaqa aladiina min duunihi allaahu khaaliqu kulli shayin waxaas o dhani ka tegeen ibliisyadana waa kuwa iska hor keenan haddii ilaahay uu kufri qadaray sax waa isaga kufriga qadaray iimaanka isaga qadaray muxuu u amrayaa haddana iimaan oo kufri u reebaa qadarkii iyo amarkii bay iska hor keenayaan ahlu sunnadana marka amarka alle ee sharciga iyo qadarka alle ma isdiidayaan markaa wuxuu yidhi icmaluu fakullun muyasarun ama ahlu sacaadati fayuyasaruuna lisacaadati wama ahlu shiqwati fayuyasaruuna lishiqwati uma qaala nebiy llaahi sala allahu calayh ali wasalam faama man acطaa wataqaa qofkii siiyey oo alla ka cabsaday wasadaqa bilxusnaa rumeeyey fasanuyasiruhu lilyusraa xaaladdii fududayd baan u fududaynaynaa waammaa man bakhila ariiqii khayrka wa ammaa man bakhila waistaqhnaa qofkii bakaylay oo wixii alla siiyey ku bakaylay waistaqhnaa hodan iska dhigay oo deeqtoomay wakadaba bilxusnaana beeniyey fasanuyasiruhu lilcusraa xaaladdii adkaydoo naarta ku geli lahaa baa loo fududeeyey waa wadayaa marka midaasoo marka ikhtiyaarkiisa ku samaynaya wabilahi towfiiq sal lla sal ala ala